bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan rabadaan kariim kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsane qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah fayno dheeraad oo ka soo baxaysa dab xalay ka kacay qaybo ka mida kaalin shidaal oo ku yaala degmada cabudwaaqa ee gobolka galgaduud maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in dadka degaanka ah ee webiga dhinaciisa deggan ay ka fogaadaan si ay uga gaashaantaan fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle xukuumadda soomaaliya gaaraan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in gurmad deg deg ah loo fidin doono haweenaydii saddexda carruur ee mataan ahayd ku dhashay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed ee dowladda dhexe in lala soo gaaro gurmud deg deg ah xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan akhbaaraadka dibaddana dowladaha midooda yurub iyo weliba neeto ayaa ka shiraya gantaala dowladda dalkaasi ruushka ay tijaabisay ee ku dhacay qaybo ka mida badda dalka jabaan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran faafahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab khasaare geystay oo ka kacay kaalin shidaal oo ku yaala degmada cabudwaaq ee gobolka sigado kaalinka shidaalka ayaa dab uu qabsaday kadib waxa uu khasaaro uga geystay qeybo ka mid ah dukaamo ku yaalay ama ka agdhow ah goobta uu kaalinka shidaalka ku yaalay mid ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka gurmadku ay ugu fidiyeen cabuudwa ku dhaqan sidii looga badbaadin lahaa in dabkaasi uu ku fido qeybo ka mid ah goobo ganacsi oo ka agdhowaa waa kan mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta oo sheegaya khasaaraha uu geystay dabkan inay jiraan in kale ku saabsan dad dhaawacyo ee dhimasho uu kasoo gaaray ee khasaaraha dabkan uu geystay inta uu leeyahay adugu dadkii markii meesha ku jiray ama dadkii meesha iskala ahaay ah dad kamid oo dad shaqaynayay oo mataqaana meesha dukaan raashin baa u dhowaa kaalinta oo dadkii uu gaaray laba qof aa dukaankii ku dhaawacantay nin oday oo nin weyn oo waayeed oo dukaanka iskala ahaa iyo wiil u dhalay waa ku dhaawacmeen wiilkuna aad buu u daran yahay dadkii kaalinta shidaalka markii shubaya iyagana waxbaa gaaray oo mataqaana dad dhaawacaa jira waxaa kaloo jira dadkii dabka la dagaalamayay oo dabka daminayay qeyb ka mid a ayagana naqaskii ku xurmay oo maaragtay ayagoona isbitaalka yaalla marka dadka hadda dhaawaca ama mataqaana dadkii hore joogay ha ahaadaan ama kuwii dambe oo maaragtay gurmadka ku yimidba ha ahaadaana dadka wax kasoo gaareen ilaa toban qof weeyaan meesha ka banayn
khasaarahana dabka ayaa la sheegay inuu dad iyagu ku sugnaa goob ganacsiyahi ee qaarkood ay ku dhaawacmeen halka qaar kalena loo calcaaro ay dhaawacooda isbitaalka magaalada cabudwaaqa maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay dadka degnin u diraan idhaahdee dadka iyagu degan webiga jiinkiisa ee webiga shabeelle oo ay sheegeen maamulku inuu geysan karo fatahaado waxaana sidoo kale la sheegay in xilliyada roobka aan ka diinay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hooseba webigu uu haatan uu biyo u keenay islamarkaana uu yahay mid qarqarka jabsan karaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ayaa sheegay inuu uga digayo dadka deegaanka webiga jiinkiisa ku nool inay ka fogaadaan goobaha ay degan yihiin si ay uga badbaadaan dhibaato kasoo gaarta fatahaad uu sameeyay webiga shabeelle inkastoo robab aysan ka diin qeybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya dalalka dariskala ah soomaaliya gaar ahaan dalka etoobiya webigan uu ka yimaado ismaamulka soomaalida ee shabeelle iyo weliba qeybo ka mid ah gudaha dalka etoobiya oo roobabkan xoogan ay ka da-een ayaa sababtay in roobabku biyaha farabadani ay keeno webiga shabeelle iyagoona ka digan khasaaro uu geysan karo waa kan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee maamulka hirshabeelle oo ka hadlaya arrimahaasi
dadka degan webiga labadiis dhinac inay ka feejignaadaan khatarta uu keeni kara webigaas meelaha la degan yahay waxaan ku talinaynaa meelaha doonka ah ee aan biyaha gaarayn in la dego lagana feejignaado biyahaas khatarta ay leeyihiin intaasna waxaan ugu baaqayaa dadka webiga labadiis gees degan tacbadaatanaada qofaan wax tacbanin noloshiisu waa qabyo waaye waxaan leeyahay si horumar loo gaaro oo qoysku u noqdo qoys farxad ku dhisan bashbash ku dhisan beer ayay jirtaa nimaan tacbanin ma hela dheer marka waxaan leeyahay dhammaanteen aan isugu tagno sidii aan tacabkii u kordhin lahayn uguna qayb qaadan lahayn fasalka la gelaayo aadaa u mahadsantihiin
dadka iyagu dhaqaana xerada qaxootiga dhadhaab ayaa ka codsaday dowladda kenya gaar ahaan maamulka gaarisa iyo weliba sidoo kale shacabka soomaaliyeed iyagoo ka codsaday in lala soo gaaro gargaar deg deg ah si xilli lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan dadkan ayaa sheeganaysan haysan waxay ku soomaan islamarkaana ku afuraan waxaana sidoo kale ka dalbadeen shacabka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed in lala soo gaaro gurmad deg deg ah waa kuwan shacabka ku dhaqan xerada qaxootiga ee dhadhaab iyougu dalabkaasi dirsanaya soomaaliyeed inay noo soo gargaaraan ayna soo caawiyaan si ay dhaqsi badan ay nagu soo gargaaraan aan u baahan nahay anana soo gargaar dowr islaamaan nahay ummadaaseetaan haysanaa sagaal ruuxoodaana ka kooban nahay waxaan haysano ma jirto waxaan ku afurna ma haysano waxaan ku suxuurana ma haysano waan iska silacsannahay nin xanuunsanaa i qabo oo micnihii xabad ku taalo xabadiyaa wax u geysatay maskaxyaana loo haayaa soonku waxaan ku soonnay ilaahaana maqlaayo waxaan haysano oon dabka kala soo bixino saxuur la-aanaan iskiga seexanayna soonka alla dartiisaan iskiga soomaynaa ma saxuurano
wiil baa muxuu ahaa ii imaaday soonku i weydiiyey eedda ma soomi wuu yidhi waan soomi baa idhi qof weyn baan ahay waan dambaabi wax kastaa imaan marka anoo sooman nafta ha i dayso gaajo looma dhinto laakiin malakubowd baa dadka dilaa laakiin waxaa waaye anoo sooman oo da-dan ah inaan afuro ma yeeli kari wiilkii laba kun buu ii keenay yarka labadii kun waa iga dhammaatay haddee sideed beri baan maraynaa caano caano iyo muxuu ahaa waxyaro furifuriid ali igu soo gaday muxuu ahaa sidaasaa jirtaa ilaahay baa mahadleh waan baahanahay muxaa wax bal baan u baahanahay hataa daawada daawada anan qof shaqaysan kara ma ihi waan xaamilaan ahay da-an la waayne ilmihii waa intaan waa aragtaa waa sagaal ruux meesha aan ku hoydo waad aragtaa waan iska rafaadsanaa qof shaqaysan karta ma ihi oo qof culus baan ahay marka waxaan rabaa in la isu xuuriyo lai afuriyo ilmaha dhidhid laigu gado guri la ii dhiso masqul la ii dhiso
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in gurmad loo fidin doono gabadhii afarta caruur ah ku dhashay isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya wasiir cali ayaa sheegay in dowladda soomaaliya weliba shacabka soomaaliyeed gurmad u fidin doonaan isagoona sheegin hadiyaddii ugu horreysay gabadhaasi uu guddoonsiiyey waxaana wasiirku sidoo kale uu sheegay in afarta caruur ah ee dhashay gabadhaani magacyadooda uu shalayto xilli uu ku booqday isbitaalka banaadir magacyadooda uu bixiyey waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka oo kadib kulankaasi ula qaatay gabadhan isagoo saxaafadda la hadlay maamada qarankaa loogu macdarayaa midna maama midna sahra la yihahda midna qamara la yihahdaa ya marka ama baartay ya xallo sooma afarta waa ka in aan farxadda la qaybsanno isbitaalka banaadir iyo agaasimahooda iyo maama maryan oo si nabad ah xalay ugu dhashay isbitaalka banaadir afar caruur ah ayagoo caafimaad qabo waa markii ugu horreysay taariikhda intaan ognahay afar caruur ah oo wada caafimaad qabo ay noogu dhashaan isbitaalka banaadir marka waa wax weyn oo lagu farxo ilaahay ayaanan ugu mahadinaynaa mahaddaas ilaahay baa iska leh waxaa sidoo kale aan u mahad celinaynaa umulisooyinka iyo dhakhaatiirta howlkarka ah ee xirfad yaqaanka ah ee sida wanaagsan u maamulay maamada ayagoo bridge ah oo dabaka keen ah in ay maaragtay si wanaagsan u dhaliyaan qalin la-aan waan ugu mahad celinaynaa xirfadda wanaagsan ee ay muujiyeen waxaan ilaahay ugu baryaynaa maamada iyo caruurteeda inaan ilaahay caafimaad u siiyo uu ka dhigo kuwii soo barbaaro oo maaragtay weynaado anfaca dalkooda iyo dadkooda ilahay uu ka dhigo ayaan ilaahay ugu baryaynaa waxaan halkaan u nimid in maamada u duceyno inaan garab istaag u muujino maadaama maaragtay aysan sahlaneyn qof ka yimid miyig ka yimid ma aragtay duruufo dhaqaale ay haysteen afar canug dhashay
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladaha midooda yurub ee neto ayaa ka sharayay gantaal dhawaantan oo dowladda dalkaasi ruushka ay tijaabisay oo ahaa gantaal isaga gudbaya qaaradaha kaa oo ku dhacay badda dalkaasi jabaan wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ayaa sheegtay inay tijaabinaysay gantaalkan islamarkaana iyadu ay bilaabi doonto in gantaalada balastikada ee qaaradaha isaga gudbo ay tijaabadoodu aysan ahayn kii ugu horreeyey nato iyo midooda yurub ayaa cara aad u weyn ka muujiyay gantaalkan balastikada ah oo ay tijaabisay dowladda dalka ruushka waxaada gaashaandhigga ee dalka mareykanka iyaduna sheegtay in aanan loo baahnayn xilligan ruushku inuu gantaalkaasi tijaabiyo ukraine ayaa cabsi ka qabta in gantaalada sidaan oo kale a ruushku uu tijaabinayo in iyaguna ay noqdaan wadanka ugu horeeya ee lagu tijaabin karayo maadaama uu dagaalku kala dhexeeya dalkaasi ruushka warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo nagaynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel